سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا علقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم ولندرك العلي سويا arrimaha xusida mudan ee laga dhaxlay xamlada maca naxw alcilmi waalmacrifa ee uu ku dhawaaqay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka kana socda madaarista iyo macaahidda waxaa ka mid ah baraarug bulsho oo dhanka tacliinta ah iyo in magaalo walba oo ay guddigu ka dhammaanayeen iyadoo ay bulshada aad u hadalhayso isbeddelka muddada kooban ay sameeyeen lejnada xalqadii hore waxaan kaga soo sheekeennay socdaalkii guulaystay ee uu guddigu ku gaaray degmada jamaame waxaanse markan eegi doonnaa socdaalka cusub iyo midhaha laga dhaxlay degmada kamsuuma waxay ka mid tahay degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee uu gaaray guddiga xamlada iyagoo halkaas ka qabtay shaqooyin dhowr ah oo si weyn u taabanayay dhinacyada kala duwan ee bulshada markii uu guddigu soo gaaray degmadan waxay markiiba guda galeen howlahooda shaqo kadib kulamo dhex maray guddiga iyo maamulka islaamiga ah ee degmada waxaa la qabtay dowlaad sharci ah oo ay qaadanayeen ardayda iyo mucalimiinta si la mid ah degmooyinka kale ee aan horay uga soo warbixinnay waxaana mucalimiinta intaa u dheeray imtixaan lagu qiimeynayay heerka aqoontooda magaaladan waxaa ka furan madarasada tabuug oo ay wax ku bartaan boqolaal arday oo badankood ka yimaada tuulooyinka fogfog ee hoostaga degmada sida uu inoo sheegay maamulka madarasada arrimaha mudan in isdultaagga lagu sameeyo kuna muujinaya in bulshada halkan degani ay yihiin bulsho mudan inay qudwo iyo tusaale u noqdaan bulshooyinka kale ee wilaayaadka dalka marka loo eego ahmiyadda gaarka ah ee ay siiyaan waxbarashada waxaa ka mid ah in ardayda wax ku barata madarasada magaalada ay badi ka soo kici tamaan tuulooyin fogfog oo qaarkood dhowr iyo toban kilomitir u jira degmada kamsuuma marka saddex meel loo qaybiyo ardayda dhigata madarasada tabuug ee degmada kamsuuma waxa ay laba meel ka yimaadaan tuulooyinka kale ah beledul amiin kamtiirey baardheere mayiiko buuladhaayow sabatuuni barakadhurow buulo isaaq mashaqo makalaangow shongolo mafuulo buula dhimbilow jirwa migwa kaytooy iyo masaadirow oo dhammaantood hoostaga degmada kamsuuma taasi oo ka dhigan in bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmadan ay ahmiyad weyn siiyeen arrimaha waxbarashada idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo qayb ka hay socdaalka guddigan ayaa intii ay daraasaadku socdeen booqatay halka ay ardaydu ku qaadanayeen duruusta muhiimka ah ee uu bixinayay guddiga xamlada tanshiidiga ah sidan ayuuna jawigu ahaa الوقت أغلى ما يملك الإنسان الوقت مورد محدود الوقت يمضي سريعا الوقت لا يمكن تعويضه استغلال الوقت يزيد من قيمته
qiimayntii uu horay u haystay guddiga oo ahayd mid ka duwan waaqica ay lajnadu la kulantay ayaa keenay in madarasada tabuug ay guddigu cinwaan uga dhigaan rabitaan dhab ah iyo go'aan laga run sheego sida uu gebagabada dowladda ardayda ka sheegay mucalim khaalid ardada hortiinad fadhiya walaalayaal ee runtii madarasada waxaa dhigato arday taqriiban laba boqol siyaado ah laakiin inta kasoo qaybgashay dowladda oo allah subxaana wa tacaala u suurtageliyey waxay ahaayeen boqol iyo soddon arday waxaa marka xusid mudan madarasadatan tabuuk ama degmada kamsuuma waxay leedahay wax badan oo mudan in looga daydo waxaan rabay inaan ku daro waxyaabaha degmadan mudanta in looga daydo inay tahay waxaan ciwaan kaga dhigi karno iraadatun qawiya wa casiimatun saadiqa ay degmadan runtii ku tilmaami karnaa waayo walaalayaal ardada madarasadan dhigto waxaa ka mid a arday ka imaado magaalada bannaankeeda lix iyo toban tuulo taqriiban guddiga waxbarashada madarasada kamsuuma ayaa bogaadiyey dadaalada wax ku oolka ah ee guddigu qabtay intii uu ku sugnaa magaalada isagoo codsaday inka guddi ahaan ay aad u jeclaan lahaayeen in maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu u soo celceliyo tartamada iyo arrimaha kor u qaadi kara wacyiga bulshada kamsuuma maysan ka saynin tabuug oo dhexdeeda tartamayso musaabaqa ah hadda magaaladu dooda way socotaabo waa wax kudayasho mudan leh wax fiican wax la qaadan karo waana sii dhiirigeliyeen weliba haddaan gudiganahay waa maktabkan tarbiya wa tacliin waxaan ka codsanaynaa inay si gaar isxil saaraan lixdii bilood saddexdii bilood musaabaqa noocan oo kale ay nagu soo celiyaan heerka aqoonteena ee maraysa annaga naftirkeena inaan ogaano ka waalid ahaan kan gudi ahaan kan dhaqan ahaan inaan ka warqabaan insha allahu tacaala waxaan ballanqaadaynaa in wejigaan weji ka bedelan bihaaji dambe ay noogu imaan insha allahu tacala haddii allah wadi la aqbalo arrimaha aadka u soo jiitay bulshada ardaduna ay firfircoonida ka qaadeen waxaa ka mid ah tartamada loo qabanayay ardayda madarasada magaalada kamsuuma si loo ogaado mustawahooda aqooneed waxaana ardayda loo kala saaray laba majmuuco oo u kala tartamayay wiilasha iyo gabdhaha kuwaas oo kala ahaa anas bin maalik iyo ummu salama tartanka ayaana lagu qabtay bartamaha degmada si ay bulshada ugu ildoogsadaan midhaha allah fadligii kadib laga dhaxlay madarasada tabuug iyo juhuudda ay bixiyeen mucalimiinteeda maadaama aysan magaaladan horay u yeelan wax madaaris ah madarasadii ugu horraysayna uu ka hirgeliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada jubbooyinka inkastoo uu tartanku ahaa mid adag haddana waxay kamsuuban noqotay degmada keliya ee uu guddigu ku kala saari waayey su-aalaha musaabaqada maadaama ay majmuuco weliba kadan ugu jirtay tan kale taasoo keentay in ugu dambayntii ay natiijadoodu noqoto barbardhac sida uu shaaciyey guddiga tartanka markii uu guddigu ku dhawaaqay natiijada tartanka abaalmarino dhiiragelin ahna ardayda la guddoonsiiyey kadib waxaa fagaaraha camimtay takbiirta iyo farxadda dadweynaha iyadoo jawiguna ahaa sida tan allahu akbar allahu akbar allahu akbar mujaahid madaalo mujaahid madaalo gaala joogto mujaahid madaalo mujaahid madaalo intay gaala jo
gala joogto mujaahid madaalo intii gala joogto mujaahid madaalo intii gala joogto mujaahid madaalo gala joogto marka laga soo tago dowlaadka ardayda iyo mucalimiinta waxay sidoo kale guddigu degmadan ku qabteen muntado tacliimi ah oo u gaara haweenka kaasoo qayb ka ah xamlada uu ku dhawaaqay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ugu dambayntii socdaalka guddiga xamlada maca naxwal cilmi walmacrifa ee uu ku tegay degmada kamsuuma ayaa ku soo dhammaatay si guul ah waxayna guddigu u soo dhaqaaqeen dhanka degmada jilib ee xarunta wilaayada jubbooyinka haddii uu allaah inoo oggolaadana waxaan xalqada sideedaad kaga hadli doonnaa howlaha uu guddigu ka qabtay degmadaasi jilib أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح أين أنت أيها الجيل الطموح أين أنت أيها البر النصوح إننا جئنا بأحلام تسامى في سماء المجد والحلم تنامى